arrimahaas waxaa ka mid ah oo qodobka afraada dhismaha hay-adihii muhiimka u ahaa in doorasho la qabto oo ay ka mid tahay guddigii aan ka soo hadalnay xuquuqul insaanka oo la dhiso guddiga adeega garsoorka oo isagana la dhiso maxkamaddii dastuuriga oo la dhiso guddiga dib heshiisiinta oo la dhiso iyo guddiga la dagaalanka masuqmaasuqa oo ka mid ah ayagana qaybaha muhiimka u ah in doorashooyin waddankan ka dhacaan ugu dambayntii ra-iisul wasaaruhu wuxuu aad iyo aad ugu celceliyey sanadkan inuu noqdo sanadkii siyaasadda loo dhan yahay oo ummadda lagu jihayn lahaa in doorasho hal cod hal qof la qabtana la diyaariyey iyadoo waqtigaysan shacabkana lala wadaagi doono islamarkaana aan rajaynayno in sanadkan sanadkii hore wixii lasoo qabtay sanadkan uu ugu noqdo sanadkii rajada in doorasho la qaban karo